dadka degan qaar ka mid ah xaafadaha xawataako iyo kooshin ayaa waxa ay ka barakaceen deegaanadooda kadib markii uu fatahaad ku sameeyey webiga shabeelle barakaca ugu ballaaran ayaa waxa uu ka jira xaafadaha ku tiimbo iyo dhagax jibis oo aada ugu dhow kanaalka biyaha dibadda uga saara webiga marka ay biyaha webigu kordhaan robo badan oo ka da-a dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka etoobiya awgeed waxaa la yidhaha magaceyga bashiir nuur macow oo ku nool xaafadda caawataco khaasatan dhagax jibis waxaana barakiciyey biyobaxo ay isla kaashteen webigoo buuxo iyo hadduu ilaahay koran yahay rooba mahiigaan oo ka da-ay gobolka hiiraan khaasatan beledweyne degmada beledweyne xaafadda gebi ahaan dhagax jibis way ka barakaceen ilaa wax yar ma ahane ayagoo weliba daruufo badan ku baahsan yihiin kuleyl laga soo kabtay ka sii horraysay biyo la gadaayay oo webiga eberaha ka sii horreeyey biyobaxdana waa nugu soo laalaabtaa sanad kasta waa nugu soo laalaabataa waxaan weliba sii codsanaynaa haddaan nahay dadka ku nool magaalada beledweyne khaasatan xaawataako dhagax jibis waxaan codsanaynaa ina keliga nalooga shaqeeyo keliga qashin badan ayaa degay dhexdiisa waa la dhistay mar kastuu roob dhagaxa ka da-ana biyo badanuu kusoo fatahaa asigoo hoos webigii ka soo baxay korna biy ka soo baxay roobkii dhagaxyada ku daaya oo kusoo gedinaaya ayay dadkii sii dhisteen waa la cara buuxiyaa carabuuxistaas waxaan ka codsanaynaa maamulka ka jira gobolka hiiraan iyo dadka u dhadhaqaaqa bulshada ina keliga laga shaqeeyo sida u yaraatay biyobaxdo ama biyuhu fatahaaya u yaraadaan xaafadaana u jeediinoo sidaan u taallo ayaan ku noolnahay biyaha mar kasta waana kiciyaan hantideennu waa ku waynaa daruuf badan ay nugu jarrabta shalay ay soo kubaareen ay soo galeen ka hor waa is alkaynaayo biyo sooma socdaan waa soo socdaan dadaa ku dhahaa marka waa isadkaynayo meelahaygaan isku gaagaabinaya shale markaan roobka u jeedaanwcawada ilmaha meela geysatid maleh sidiiaan ku baxnay haddana markaan guriga kusoo noqdaa suu buuxaan u imid oo alaabtaa kasoo doontaha tahay sidaan usoo qaato awoodi way waa kasoo noqda waxaa jira dad aaminsan in fatahaadda la buunbuuniyey laakiin aanu jirin cabsi biyo badan oo magaalada dadka ka barakicin kara ayagoo fahmin ayagoo waxa jiro dadka culays imaan karo dadku maqli karaan hala qaxiyo maxumo oo baxa hala yidhaha laakiin halistaasi ma jirta iyadan intaas maan la daraasayn ayaa la yidhi hala baxo asbuuc ka hor biyuhuna asbuuc ka hor meeshay joogaanay joogaan waana keli baxaayoo waxay u kala baxaan webigoo buuxsamo keli baxaay bixiya iyo iyo iyo iyo biyobaxo marka iyadan labadii lakala xaqiijino inay biyobaxo jirto iyo inay jirto waxaanay keli baxaay yihiin aan la xaqiijin ayaa mudda loogu baaqa inay baxdo guryo aan hadda filooyin oo albaabka u laaban yahaa jiro biyo aad sheegaysaaye xataa maxaan ku idhahdaa aysan usoo dhaweyn marka aad ayaan uga xumahay waxaan leeyahay marka nimankaas waraalihiina ka baqa yacni dadkan masaakiinta ahoo markii horeba daalanay adukuna ha ugu darsoomina maamulka magaalada ayaa ugu baaqay in xilli horeba ay ka guuraan dadka degan agagaarka webiga shabeelle sababo fatahaad dhici karta in webiga uu ku fataho qaar ka mid ah xaafadaha magaalada sanadkii hore laba kun siddeed iyo toban ayay ahayd markii fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle muddo ku dhow laba bilood dadka magaalada ay barakac uga maqnaayeen guryahooda xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne